kulanay maanta xildhibaanada baarlamanka soomaaliya ku yeesheen xarunta villa hargeysa ayaa su-aalo lagu weydiiyey wasiirada amniga gaadiidka iyo duulista hawada agaasimaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha iyo taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed kulanka uu shir guddoominayay guddoomiyaha baarlamanka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ayaa ugu horreyn lagu weydiiyey wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada maxamed cabdulaahi oomaar su-aal la xiriirtay warbixin uu dhowaan soo saaray hanti dhowrka guud ee qaranka ee ku aadanayd in lacaga ay ku maqan yihiin wasaaraddaasi waxaana uu ku jawaabay arrinta hantidhoorka hantidhoorka sano kasta wuu bacdaa wasaarada oo dhan wasaarado kastana wasaaradii la soo eedeeyo baaritaan ayaa lagu sameeya innaga intiina la soo eedeeyey baaritaan laguma sameeyo lacag nagu maqan ma jirto wasaaradda ku maqan haba yaraatay ma jirto recommendations la bixiyey la bixiyey way jirtaa oo la yidhi habraaca maaliyadda raaca laakiin ma jirto lacag wasaaradda ku baxday lacag wasaaradda ku luntay hantidhoorku markuu baaritaanka sameeyo markii uu wax arko baaritaan rasmi ayay sameeyaan taasina ma dhicin marka lacag nagu maqan runtii ma jirto diyaaradaha lama xanibin waxaan u baahannaha inaan clarification sameyno xanibaad aa micneyno maybe diyaaradaha aaday kismaayo innaga ma joojinin weligeed lama joojinin waxaa la yidhi diyaaradaha ka yimaado diyaaradaha u socda kismaayo muqdisho ha soo maraan xanibaad maaha su-aalaha ay xildhibaanadu maanta weydiiyeen wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada ayaa waxaa ka mid ahaa safarkii madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed looga hor istaagay inuu ku tago magaalada kismaayo ee xarunta maamulka jubbaland taasoo wasiirka gaadiidku uu ku soo koobay in arrintaasi ay iminka hortaallo maxkamadda sare go-aanka ka soo baxana ay ka warsugayaan iyadoo dhanka kalena maareeyaha hay-adda duulista rayidka soomaaliyeed axmed macalin uu jawaab ka bixiyey xanibaadii saacado kooban ay garoonka diyaaradaha muqdisho kala kulmeen madaxweynayaashii hore soomaaliya xilli ay ku sii jeedeen magaalada beledweyne waa u tegey madaxweyne xasan sheikh iyo madaxweyne sheekh shariif janaal ashkar ay la socday xogtii ayaa la wadaagay waxaan u sheegay bersonal inaanan ka warqabin xanibaada diyuuraddooda aanan ka warayn isagoo ila jooga waxaan wacay wiilasha taawarka waxaan ku ihi diyuuradda registrationkeeda kaas yahay meedinkaha wax xogoo ku saabsan haysan waxay nagu yidhaahdeen bilot injiinadu waa udaynsan yihiin dabna uma xiriirsana soo radio kula xiriirnaa radios qofo oo micneheedu yahay wax wararka ma hayn madaxweyne sheekh shariif iyo xasan sheekh waxaan u caddeeyey hadda haddii aad isleydeen waa laydin haystaa aniga janaalashku waa idin raacayna diyuuraddiinaan koraysaan waana baxaysaan laakiin one thing saftigiina ciriiraha gelinaha avetion meeshii dhibic tuhuna laga sheego siriusa loo qaataa sababtuna waxay tahay diyuuradda haddii wax yar dhacaan kalama harayso marka waxaan leehay madaxweyne meesha warbixintaana ka taal oo unsa soo dirtay oo jubbitiyaanka ay leeyihiin diyuuradda ma degan karto sidaa awgeed at your own risk waa kici kartaa dowladda soomaaliya kuma haysto weliba waa kacayaa waana ku adkaystay w f b bilotkii degtay ribodu soo diray email xildhibaanada dhan waa la wadaagi karaa si kaliira u qoran yahay ranweyga cilladuu qaba madaxweyne xasan sheekhi waxay ku adseen after all of this waxay go-aansadeen waa bixaynaa go-aanaa ku qaadan asoo maqlaa taawar koocay diyuuradda madaxweynuhu saaran yahay barayorinta number one kasiiyo xildhibaanada baarlamanka ayaa muddadii uu kulanku socday soo hadal qaaday in helitaanka baasaboorka soomaaliya ay ka jiraan caqabado fara badan meelaha qaarna aan hannaan isku mida lagu helin baasaboorka waxaana xildhibaanada arrintaasi uga warramay maxamed aadan koofi agaasimaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha baasaboorku waa xaq uu leeyahay muwaadinku uuna siiyey xeerkii soo baxay kun sagaal boqol iyo toddobaatan hay ahaan annaga waxaan u xil saarannahay maamulka iyo bixinta iyo kontaroolka basaboorka sida su-aasha ku firsan waxay ahayd in cabashadii jirto dadku ay ka cabanayaan in adeeguu soo gaari waayo mudane guddoomiye mudanayaal waxaan rabaa halkan inaan ka xuso marka hore hadda dalka gudihiisa waxaa baasaboorka laga bixiyaa labaatan iyo sideed xarmood oo dalka gudihiisa ah ayaa baasaboorka laga bixiyaa waxaa kaloo adeega laga helaa baasaboorka oo muwaadinka uu ka heli karaa soddon iyo kow safaaradood ama soddon iyo kow isugu jira qunsuliyado iyo safaaradood marka la isku geeyo micnaheedu waxaa weeyaan konton iyo sagaal goobood ayuu muwaadinku adeega gelin keeni karaa dalka gudihiisa iyo banaankiisa mas-uuliyiinta maanta baarlamanka ka hor hadlay oo ay xildhibaanadu su-aalaha weydiiyeen ayaa waxaa qayb ka ahaa wasiirka amniga xukuumadda federaalka maxamed abuukar islow oo wax laga weydiiyey arrimo la xiriira toogashadii xarunta xalano loogu geystay almaas elman cali oo ahayd gabar la shaqaynaysay midowda yurub taasoo uu sheegay in kiiskeeda uu baaritaan ku socdo marka uu dhammaadana ay soo bandhigi doonaan waxaana uu sidoo kale xusay inay gacanta ku hayaan dad ay usoo qabteen qaraxii afar iyo labaatankii juulaay ee sanadkan ka dhacay xarunta dowladda hoose ee muqdisho oo ay ku geeriyoodeen mas-uuliyiin uu ka mid ahaa duqii muqdisho injineer yariisow arrimaha wax laga weydiiyey wasiir islow ayaa waxaa ka mid ah sharci ahaanshaha hay-adda nisa waxaana uu tilmaamay inay baarlamanka horkeeni doonaan sharcigaasi marka golaha xukuumaddu ay soo ansixiyaan wasiirka amniga ayaa ka gaabsaday su-aal ku saabsanayd xariggii loo geystay dabayaaqadii sanadkii tegey sheekh mukhtaar roobow abuumansuur xilli uu ahaa musharax u taagan qabashada xilka madaxtinimo ee maamulka koonfur galbeed kulanka baarlamaanka ayaa ugu dambayntii waxaa soo xiray guddoomiyaha baarlamanka waxaana uu falcelinta su-aalaha ay ka jawaabeen mas-uuliyiinta maanta baarlamanka soo xaadirtay uu u xil saaray qaar ka tirsan guddiyada kala duwan ee golaha shacabka ay arrimahani quseeyaan si ay kulanka dambe ee baarlamanka ugu soo warceliyaan wixii madmadoob ah ee ka jira arrimahan xasan kaafi qoyste v o a muqdisho